halkaad kala socoteen waa reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa saddexda bisha oktoobar laba kun iyo labaatanka saaka oo sabti ah warkeena waxaa u diyaara cabdulaahi muxiidiin cabdulaahi codka ee dhegeysaamo
bismillaahi raxmaan iraxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu warkii oo kooban wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya ayaa tababar lagu baranaya ka hortagga askaraynta carruurta ugu soo gebagabaysay qaar ka mida odayaasha dhaqanka ee degmada beled xaawo ciidamada ammaanka ayaa fadhiisumo cusub oo horleh ka samaystay deegaano ka tirsan gobolka galguduud wasaaradda caafimaadka ee maamulka galmudug ayaa bulshada deegaanka galmudug ugu digtay khatarta cudurka covid sagaal iyo toban kuna talisay inay qaataan talooyinka bahda caafimaadka madaxweynaha dalka maraykan donald trump oo laga helay cudurka covid sagaal iyo toban ayaa loo qaaday mid ka mid a isbitaalada ciidamada maraykanka
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
intaas waa qodobadii warka ugu doorka roona haatan isagii oo fidsan wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya ayaa tababar lagu baranayay ka hortagga askaraynta caruurta ugu soo gebagabaysay mid ka mid a qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ee degmada beled xaawo maxamed macalin aadan ayaa warkan inoo soo diray
waaxda ka hortagga askaraynta caruurta ee wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa qaar ka mid a odayaasha degmada beledxaawo waxay u soo xirtay tababar ku saabsanaa ka hortagga caruurta la askaraynayo tababarkan oo soconayay muddo saddex maalina ayaa maantai degmada beledxaawo lagu soo gabagabeeyey gabagabada tababarkan ayaa waxaa ka hadlay cumar cali oo ka socday wasaaradda gaashaandhigga waaxda ka hortagga askaraynta carruurta iyo guddoomiyaha maamulka degmada beled xaawo axmed barre waxayna markaasi la dardaarmeen odayaashii markaasi tababarkan loo qabtay iyagoo markaasi ka sheekeeyey dhibaatada ay leedahay carruurta la askarinayo waxaan usoo xidhay maanta odayaasha dhaqanka degmada beled xaawo gobolka gadoog kuwa mid ah waxaan soo qaatay askarta dowladda federaalka degmada beled xaawo saddex cishoo ciidamada ayaa usoo sameynay saddex cishona waxaa usoo sameynay odayaasha dhaqanka marka laba cisho kusoctana waxaan u qaban doonaa bulshada reedka dhalinyarada iyo haweenka samallaadkana muddo duu socday waxaa kaalin muhiima ka qaatay innaga soo dhaweynteena inay shakadan hirgasho oo gacan libaaxda gacan lixaadla ka qaatay gudoomiyaha degmadan baled xaawo marka sidaa darteed barnaamijkani waxaa la yidhahdaa ciyaalka iyo ciyaalka iyo colaadaha hubaysan inta ay soomaalida ku jirto ciyaalkaasoo ka yar sideed iyo sideed iyo toban sano annagu waxaan ka socnaa wasaaradda gaashaandhigga waaxda ka hortagga askareenta carruurta waxaan isugu jirnaa shaqaaladayda iyo iyo sarkaal ka socota ciidanka ciidanka sarkaal axmed indhayare oo nagala qayb galay barnaamijka oo muddo badan lagu dhex jiray marka fariimaha caawa waxaa muhiim u yihiin in ciidamada iyo bulshada rayidka iyo iyo odayaasha dhaqanka isku xirmaan si looga hortago ururkeena ka yar daadoo sideed iyo toban sano inaysan ku biirin ciidamada iyo inaysan ku biirin kooxaha xabjirka ee waddanka dhibaatada ku hayo midna haddaad aragto waa una aqoon koras waan u mahadnaqayaa dowladda federaalka ah een, waayahan dambe gacan fiican bay jeda ku haysaa inay ka caawiso barnaamij kasta oo gobolka ama dalka ka jiro inay soo gaarsiiyaan Ee, waad ogtihiin horay oon uga- uma- umaana heli jiray seminaaradan Een, maasha allah maanta inta waad aragtaan dhalinyaro soomaaliyeed oo ka socda dowladda federaalka khaasatan wasaaradda gaashaandhigga ka socdo waxaa ilaahay nimcadiisa iyo nasrigiisa waan ugu mahadnaqaynaa inay inta beled xaw imaadeen ay seminaar ka qabsadeen ay haddana ciidamadii qaranka u tageen ay seminaar u soo qabteen oo ku dhaheen waxaa idinka dhex xulaynaa sideed iyo toban jir oo ay u ogolaatay dowladdii iyo ciidamadeedii maxamed macalin warbaahinta qaranka degmada doolow soomaaliya
ciidamada ammaanka ayaa fariisimo cusub oo horle ka samaystay deegaano ka tirsan maamul gobolka galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya maa-ida muxiyidiin dhiblaabo ayaa warkan si ambaqaadi doonta ciidamo isugu jira booliis iyo milatari ayaa howlgallo ballaaran ka sameeyey deegaano ka tirsan gobolka galgaduud gaar ahaan kuwa hoostaga magaalada dhuusamareeb waxaana ka mid ah deegaanada ciidamadu ay howlgalka ka sameeyeen booda dheere labi duule iyo saqdhimo kuwaas oo iyo deegaano kale oo ka tirsan islamarkaana hoos yimaada gobolka galgaduud waxaana lagu baadagoobayay malishaad ka tirsan al-shabaab oo shacabka deegaanadaasi dhibaato u geysta howlgalkan oo soconayay in ka badan sideed iyo afartankii saacadood ee lasoo dhaafay ayaa waxaa si wada jir ah ciidamada ugu horkacayay taliyaasha qaybta guud ee booliiska galmudug sarreeye guuto bashiir abshir geedi iyo taliyaha guutada shan iyo tobanaad ee ka tirsan qaybta koow iyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya jenaraal mascuud maxamed warsame waxaana ciidamadu ay howlg- waxaana ciidamadu ay fariisimo ka samaysteen goobihii howlgalka ay ka sameeyeen argagixisada al-shabaab ayaa isaga baxay deegaano hor leh oo ka tirsan gobolka galgaduud kadib markii ciidamadu halkaasi ay ka sameeyeen howlgallo qorshaysan iyadoo taliska booliiska galmudug uu ballan qaaday in meel kasta oo al-shabaab lagu arko lagula dagaalami doono bulshadana ugu baaqay in ay soo sheegaan argagixisada meel kasta oo ay ku arkaan
wasaaradda caafimaadka ee galmudug ayaa bulshada deegaanka deegaanada galmudug uga digtay khatarta cudurka covid sagaal iyo toban kuna talisa inay qaataan talooyinka baxda cad- caafimaadka cabdirasaaq maxamed axmed ayaa warkan galkacyo ka soo diray
si looga feejignaado khatarta xanuunka faafa ee covid sagaal iyo toban oo ay wasaaradda caafimaadka galmudug dhowaan sheegtay in qof qaba xanuunkaasi laga helay magaalada gaalkacyo sidoo kalena ay jiraan bukaano la toonsan yahay inay xanuunkaasi qabi karaan kuwa baaritaanadooda haatan lagu maqan yahay ayaa waxaa wasaaradda caafimaadka galmudug ay baaq u dirtay bulshada magaalada gaalkacyo iyo guud ahaan gobolka taa oo ku aadan ka feejignaanta xanuunkaasi iskuduwaha wasaaradda caafimaadka galmudug ee gobolka mudug cabdi maxamuud xirsi ayaana sharaxaad ka bixiyay baaqyada ka imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo talooyinka looga baahan yahay qaadashadooda waxaana ugu horreyn baaq u diray howlwadanada caafimaad ee ka howlgala xarumaha caafimaad ee ku yaala magaalada gaalkacyo isagoo dhanka kalena xusay inay jirto xarun weyn oo loogu talagalay in lagu dabiibo dadka qaba xanuunka covid sagaal iyo toban ama uu soo rito marka waxaan rabaa inaan maaragtay aan bulshada eh, la badbaadiyo eh, shaqaalaha bahda caafimaadkuna ayaguna isbadbaadiyaan goob kaste ama xarun kaste ee caafimaad waxaa la rabaa inay diyaarsan tahay una diyaarsan tahay inuu cudurkaani jiro inuu qofka qofka bukaanka la tacaamulhayaa inuu asagoo maaskii wata galoofskii wata goynkiisii wata ee maaragtay ee inuu la tacaamulo ee qofka bukaanka imaanhaya maantaas sidoo kale ee waxaa la rabaa in loo sameeyo ee qofka bukaanka talo ee ama maaragtay wacyigelin marka uu yimaado goobaha caafimaadka marka uu ku laabto gurigiisa si uu u dabaqo ee gurigiisa inuusan inuu yareeyo isku socodkii ee bulshada marka waa tahay adiga maasan isu guyo waxaa jira xarun caafimaad ee loogu talagalay ee, ka hortagga iyo daryeelka dadka xanuunkaasi soo rito xaruntaas haatan ee, ma shaqaysaa
ee, xarunta ee, lagu talagalay ee, dadka xanuunkan soo rito in lagu dabiibo ee, xarunta waa shaqaysaa ee, 24 hours waa furan tahay xarunta ee, dhakhaatiir badan iyo shaqaalo badana jooga oo lagu talagalay inay bukaanka ee, cudurkan soo rito ay la tacaalaan ee, xarunta ee, waxay ku taallaa magaalada gaalkacyo waana shaqaysaa oo afar iyo labaatanka saac ee, waa furan tahay shaqaalihii ka heeganayeen waxay diyaar u yihiin inay maaragtay dadku bulshada inay ka badbaadiyaan waa tahay hadda waxaa sheegtay in halkiis la helay ma jirtaa marka baaritaano kale aad dirteen ama jawaabaha sugaysan ama calaamado kale laga soo sheegayo dad ku sugan deegaano ka baxsan magaalada gaalkacyo maadaama gobolka mudug uu yahay mid aad u ballaaran
baaritaanada annaga ka wasaarad ahaan maalin kaste waa la qaadaa goobaha caafimaadka goob kaste bukaan uu yimaado xarun kaste oo caafimaad bukaan yimaado sambalkiiba yaalla waana shaqaalo diyaarsan oo maaragtay loo tababaray ayaa jooga sida loo qaado sambalka
hadalkan ka soo baxay isku-duwaha wasaaradda caafimaadka galmudug ee gobolka mudug cabdi maxamuud xirse ayaa kusoo beegmayay xilli ay wasaaradda caafimaadka galmudug shaacisay inay dib usoo laabto xanuunkaasi sidoo kalena baaritaano la sameeyey ay ku ogaadeen in fayruska xanuunkaasi laga helay shakhsiyaad ku sugan magaalada gaalkacyo cabdirasaaq maxamed axmed raadiyo muqdisho gaalkacyo
maamulka degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose ayaa ka hadlay saameynta dhibaatooyinkii ka dhashay fatahaadda webiga shabeelle oo uu markii labaad ka sameeyey degaano iyo tuulooyin hoostaga degmadaasi muuse cusmaan abtow ayaa warkan inoo haya maamulka degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ka hadlay saameynta dhibaatooyinka ka dhashay fatahaadda webiga shabeelle oo markii labaad uu ka sameeyey deegaana iyo tuulooyin hoostaga degmada wallaweyn gobolka shabeellaha hoose wuxuuna baaq u diray dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo dowladda federaalk soomaaliya hay-adaha gargaarka in dadkaasi ay la soo gaaraan gargaar bini'aadanimo guddoomiyaha degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose maxamed siidow cabdiraxmaan ayaa sheegay in saameynta fatahaadda aad ay ugu ballaaran tahay tii hore islamarkaana ay tahay markii labaad uu ku soo fataho webiga shabeelle deegaano iyo tuulooyin aad u fara badan ee hoostaga degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose kuwaasi oo ay ka barakaceen qoysas aad u fara badan oo xilligan la daalaan dacaya duruufo adag ee dhinaca noloshaa ugu yaraan toban kun qoys waa ku dhow yihiin dad soo barakacay dad yar ma ahan marka wax intaas la eg awoodda degmada waa la dareemi karaa inaysan ku filleen oo ay tahay xataa hay-adaha qaarkood ma awoodaan in tir intaas la eeg inay wax u qabtaan marka waxay u baahan tahay hay-ad caalami ah waxay u baahan yihiin dowlad goboleed koonfur galbeed waxaa wax looga baahan yahay dowladda federaalka marka arrin baaxadeeda aada u weyn waayo oo degmada aysan ku filnaan marka anaga dadaalkeed intaasuu noqday in dadkii aan codkooda iyo dhibkooda inaan soo bandhigno oo aan u gudbino dadkii wax ka qaban lahaa
gudoomiyaha degmada wallaweyn maxamed siidow cabdiraxmaan ayaa ka hadlay xaalado caafimaad darro ee soo food saartay qoysaskii ka soo barakacay fatahaadda webiga shabeelle dadkii haddii badarkii iyo meelihii waxay ugu kiirsanaayeen dadka qaarkood manaa ay ka baaba-een waxay u baahan yihiin in ay helaan cunto dawo iyo teendhooyin maxaa ladhahay marakanaaooyinka baco oo guryo yaryar ay ka samaystaan waxyaabaha hadda ugu daran macnaa baahida waxaas waay inay helaan cunto inay helaan macnaa teendhooyin inay helaan baco oo guri ay kasii dhistaan iyo marakanecooyinka iyo daawooyin waxa ugu daran hadda intaas ayay noqonay marka ugu horeysa dowlad dowlad goboleed koonfur galbeed oo ugu horeeyo madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen iyo dhammaan iyo dowladda federaalk oo ugu horeeyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo dhammaan iyo hay-adaha gargaarka ah kuwa caalami ah kuwa lokolka ah intaba macnaha waxaan u sheegaynaa in degmada wallaweyn fatahaadaas ay tahay tii labaad marka waxaan ugu baaqaynaa in dadkaasi wax loo qabto muddooyinkan ayaa maamulka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo maamulka degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose waxa ay wadeen dadaallo waxa ay ugu qabanayaan dadka ay saamaysay fatahaadda webiga shabeelle deegaano hoostaga degmadaasi wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose
mas-uuliyiin ka tirsan galmudug oo ka qayb galay howl ciidamada daraawiishta ee galmudug ay ka sameynayeen degmada hobyo cutubyo ka tirsan ciidamada daraawiishta ee galmudug iyo kuwa nisa iyo ciidamada booliiska saldhigga hobyo ayaa howl wadajir ah ka wada deegaanada gobolka mudug ciidamadan oo xalay howlgalkoodu ka bilaabay ilaa iyo maalintii la xidhiirtay kuwada weynaa gacanta ku soo dhigeen kooxo qalqal abni iyo cabsigelin ku hayay magaalada iyadoo sidoo kale kooxo maanduuriyaasha ka ganacsada ayadoona lagu raadjoogo in gacanta lagu soo dhigo maadaama kooxihii saldhigga uu ahaa qalqalgelinta amniga deegaanka iyo dadka hobyo ciidamada iyo madaxda la socotay ayaa waxay sii wadi doonaan howlgallada ilaa qofka ugu dambeeya kooxahaasi gacanta lagu soo dhigi doono islamarkaana laga hortegi doono kuwa dhulboobka ka wada degmada hobyo warkii caalamka oo aad ka dhegeysanayseen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya madaxweynaha dalka maraykan donald trump ayaa xalay laga helay cudurka covid sagaal iyo toban ayaa la sheegay ina bilaabay qufac iyo sanka oo xirmay sidoo kale xogihiisa warfaafinta ayaa ayaa saxaafadda u sheegtay in madaxweynaha loo qaaday isbitaal uu leeyahay ciidamada maraykanka sidoo kale waxaa iyagana baaritaano goonigooniha lagu sameeyey madaxweyne ku-xigeenkii hore dalka maraykanka joe biden oo dhowaan kala qaybgalay madaxweyne trump doodii ku aadaneyd dhinaca doorashooyinka iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa iminka xilka haya ee mark benis iyadoo labadoodaba aan laga helin cudurka covid sagaal iyo toban madaxweynaha dalka faransiiska ayaa sheegay in sharci adag oo lagu xakameyn doono muslimiinta xagjirka lagu soo sugi doono dalka faransiiska madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa ku dhawaaqay sharci adag oo lagu xakameyn doono waxa uu ku tilmaamay islaamiyiinta gooni socodka islamarkaasna difaacaya qiyamka caalamiyadda isagoo khudbad ka jeediyey khudbad u jeeday shacabka ayuu sheegay in muslimiinta faransiiska lagu qiyaasayo lix milyan ay khatar ku yihiin dalka qorshaha la soo jeediyey ayaa waxaa ka mid ah in si adag isha loogu hayo hanaanka waxbarashada muslimiinta sidoo kalena lala socdo lacagaha lagu dhisayo masaajidyada iyo meelaha ay ka imaanayaan xukuumadda uu hogaamiye macron ayaa wada cadaadis ay kala kulmaysay siyaasiyiinta ku aadan wax ka qabashada muslimiinta malika mayalka adag xilli xaalad amni uu wadankaasi wajahayo warkii caalamka ooad ka dhegeysanayseen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dhegeystayaashaana jecelnahay warkiina saaka waa naga intaa markii haatana aan dib ugu laabano kaalmihii sugaanta ee kala duwanaa ee saaka idinkugu talagalay radio muqdisho